galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha disembar waa saddex sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o s somali dot com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jirada ka daadahaynaya maxamed cabdi xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad barnaamijkeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mida dagaal dhex mara ciidamada puntland ee ku sii jeeda magaalada qandala iyo maleeshiyo raacsan ururka daacish waxaan rabnaa inaan awoodooda wiiqno qandala maxaa idinka qabkeedu micno ay samaynaysaa mid haddaanu qandala xoreyno oo aan ka soo baxno ama ciidan kaga tagno oo degaan badan oo muxuu ahayde badan bay qandala xakuntaa oo ugu yaraan afar iyo toban sac lix iyo toban sac loo kala socdo degmada gudaheeda aanu kaga tagno de waxaanu qabanna ma jirto
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan deegaanada soomaalida oo laga xusay maalinta naafada dunida waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale marka horese warkii dunida wararka ka imanaya magaalada ceel cali ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay gacanta ka gooyeen nin sagaal iyo labaatan jira oo lagu magacaabo cabdi maxamed cilmi ninkaasi oo lagu eedeeyey inuu ku kacay falxatooye ah ururka al-shabaab ayaa ku eedeeyey ninkaasi inuu tukaan jabsaday kadibna uu ka xaday laba garaam oo dahaba macawis cimaamad telefoon iyo barfuun waxaana al-shabaab ururkaas uu sheegay in qiimaha alaabtaasi markii laysku daray ay gaadhay sagaashan iyo siddeed dollar iyo afar senti al-shabaab ayaa ninkaasi geeyey meel fagaaraha maalintii shalay ee jimcaha ahayd waxayna ku xukumeen in laga gooyo gacanta midig idaacadda v o a ayaa waxay la xidhiidhay dad deegaanka waxayna dadkaasi u sheegeen in ninkaasi ay cafiyeen dadkii lahaa dukaankii uu wax ka xaday balse ururka al-shabaab uu ku adkaystay inuu xukunkaasi fuliyo
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha wang yi ayaa sheegay maanta oo sabti ah in uu rajaynayo in xidhiidhka shiinaha iyo maraykanka in aanu xumaanin ama aanu xagaldaac ku iman kadib wadahadalkii dhinaca telefoonka ahaa ee dhex maray madaxweynaha la doortay donald trump iyo madaxweynaha taiwan tsai ingwen wasiirka arrimaha dibadda shiinaha ayaa xidhiidhka labada mas-uul dhex maray ku macneeyey in uu yahay khiyaamo kooban oo ay isticmaalayso taiwan shiinaha ayaa taiwan u arkaa in ay dalkeeda ka mid tahay
xisbiyada mucaaradkaee koonfurta waa kuuriyada koonfureed ayaa xirayey mooshin ay xilka madaxweynenimo kaga xayuuminayaan madaxweynaha dalkaasi bakwen hey taasi oo fadeexada ay la soo gudboonaadeen hindasa sharciyeedkan waxaa la xirayey maantoo sabti ah xili ay boqolaal kun oo dadka reer kuuriyada koonfureedihi ay isugu soo urureen magaalada xarunta dalkaasi ee siyool waa sabtidii lixaad ee dadkan ay siyool isugu soo baxaan iyagoo dalbanaya xilka xayuubinta madaxweynaha mooshinka ayaa waxaa saxeexay boqol koob iyo toddobaatan ka mid a saddexda boqol ee mudan ee baarlamaanka dalkaasi baarlamaanka ayaa qodobkan u codayn doona jimcaha soo socda hase yeeshee mucaaradka ayaa xubnaha xisbiga talada haya uga baahnaan doona siddeed iyo labaatan cod si loo helo laba meelood oo saddex taasoo looga baahan yahay in hindasharciyeedkani uu meel maro macadda in mucaaradku ay codadkan ka heli doonaan xisbiga madaxweynaha madaxweyne bark ayaa soo jeedisay inay xilka ka degayso hase yeeshee mucaaradka ayaa sheegay in soo jeedinteedani ay tahay xeelad ay wakhtiga ku sii dheeraysanayso xisbiga talada haya ayaa doonaya inay si isxilqaana shaqada uga tagto bisha abril arrintaasi u gogol xaadi doonto doorasho madaxweynenimo oo dhacda bisha juun xilligaasi oo lix bilood ka horeeya xilligii doorashadu ay qorshaysnayd madaxweyne bark wen hey waxaa ku socda baadhis la xiriirta fadeexad malaayiin dollar ah oo istabamarina oo ay samaysay joyson seal oo ah gabadh ay muddo dheer saaxiib soo ahaayeen maraykanka iyo ruushka ayaa haatan baadi goobaya jidad cusub oo looga gudbi karo ismarwaaga diblomaasiyadeed ee dhex yaalay maraykanka iyo ruushka ee ku aadanaa habka loo joojinayo dagaalka magaalada xalab ee dalka syriya sidaana waxaa laga soo xigtay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka kerry ayaa sheegay in aragtiyahan cusub lagaga wada hadli doono inta ay socdaan wadahadallo toddobaadkan soo socda dhex mari doona maraykanka iyo ruushka
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay howlgalka milatari ee ka dhanka maleeshiyada raacsan ururka daacish ee muddada toddobiyo soddonka maalmooda gacanta ku haya magaalada qandara guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed waacays dhedo oo hogaaminaya weerarkan ku beegan qandala ayaa waraysi gaara oo uu siiyey v o e da ku sheegay in saaka dagaal dhex maray ciidamada maamulka iyo maleeshiyada daacish islamarkaasna ay dileen toddoba maleeshiyada ka mid a haaruun macruuf ayuu uga warramay ayuu ugu warramay khadka telefoonka isagoo ku sugan meel konton kilomitir u jirta qandala
haaruun macruufo waxaan sugnaa iminka meel konton iyo saddex kilomitir u jirta qandala oo la yidhaahdo basaashin goordhow baan halkaan nimid waxaa naga qabsaday dagaal annaga iyo qoladii daacish miinay noo dhigeen dabadeedna markii aanu miinada furaynay bay rasaas lagu soo bilaabeen waanu iska caabinay khasaarahan kuu sheego toddoba nina muxuu ahayday meydkooda waana qoryahoodina waanu haynaa kuwa muxuu ahayday khasaarahaasa muxuu ahayday iyaga gaaray annaga saddex nin baa muxuu ahayday naga dhaawacmay oo dhaawac kuguba saakay sidaasuu ku bilowday marka miinada idiin dhigeen ma mid dhulka ay ku aaseen bay ahayd mise mid kaloo qarxi oo baabuur ay ku jiraan maya mid dhulka ay ku aaseen ba mi miino meel maarata waddadu isaga soo yaro dhawaato oo aan meelna garigu uga bixi karin bay miino ku aaseen waa gartay magaaladan sideed rabtaan inaad u qabataan ood u abbaartaan bal bal haddii intaad nooga sharaxi karto kolley waa arrimo military aduna waa arrimo military laakiin de waxaa naga go-an si kastaba aanu ku galle iyo taatiig noo qarsoonba waxaa waxaa muxuu ahayde aan hubaa afar iyo labaatanka saac soo socda inaan magaalada muxuu ahayday aanu kaala soo hadli doono haddii ilaahay ogolaado waa gartay nimanka magaalada jooga awoodoodu intay la eg tahay warar iskhilaafsan baa ka soo baxaya tiro go-aan ma hayno laakiin de awoodoodani ma jirto marka idinku kolley xog waad haysaan maxaad kala kulanteen ma soomaali unbaa nimankani ma ajaanibaa ku jirta cududoodu maxaa hub maxay ku hubaysan yihiin ilaa maanta kuwaan aragna wada soomaali bay ahaayeen oo muxuu ahayday soomaali bay ahaayeen ajaanib kuma ana arag de hubka u fudud bay muxuu ahayday bay ku hubaysnaayeen dariga muxuu ahayday d k m ka loo yaqaano baasuuka iyo muxuu ahayday a k forty seven saddexdaa qori bay wateen waa gartay bal idinku ciidamada aad ka kooban tihiin wax yar iga sheeg annaga waxa weeye ciidanka aan muxuu ahayday hadda aan gudoomiye gobol ahaan aan la socdo waxa weeye waa ciidan daraawiishka puntlandna iyo ciidan muxuu ahayday mariniska puntlandna iyo ciidanka b mahayde b s f saddexdaa ciidan ba intaa saddexdaa ciidan baanu nahay waa gartay marka qorshihiinu muxuu yahay haddiiba aad magaalada qandala ka saartaan nimankan daacish qorshaha iyagu wuxuu yahay inaan maxaay aan magaalada xoreyno oo dadkii maxaay magaalada deganaa ay cudugu kusoo noqdaan kuwa laga wada dhacay qof maxaay dadkii deganaa caawa ku nooli ma jiro inaan dadka magaaladooda u xoreyno dabadeedna waxa weeye wixii naga baxsadana dib aanu u doono waa gartay marka nimankan maleeshiyadan daacish ka tirsan meesha ay ku xoogeysteen oo ay isku ku tababarteen oo ay ku hub urursadeen oo ku rag urursadeen oo weerarka ay ka soo qaadeen waa halkee kolley qandala ma ahayn meel kaley ka yimaadeen taas maxaa idinka qorshaysan
waxa weeye daacish waxa weye waa garab ka jabay al-shabaab iyagaa marka muddo waxa weye taba joogay oo maxaa dagaalamayay dee cadowgaaga cadowgaa cadowgiisu waa saaxiibkaa muddaanu eegeynay way kala noqdeen intibaa muxuu ahayday awood yari nagu samaysatay mana filayo muxuu ahayday haaruun oo awoodda daacish uu ku leeyahay adimada qandala ku sugan ee gobolka bari mid awood xoog leh oo muxuu ahayday waxyeeli karta muxuu ahayday ummadda soomaaliyeed iyo deegaanka degmada qandala inay tahay ma qabo waana muxuu ahayday waana idinminisgaraynaynaa waxa weeye dhammaan waa la kaqawaafiya laga qabanaya laakiin dadku waxay leeyihiin idin dhaliilayaa maxay maamulku sugayeen inta nimankan ay awooddaa yeesheen isdhigasha ama hagrasho ayaa jirtay oo maamulku waa isdhigtay ama maxaanku idhahdaa uma diyaarsanayn saasaa la leeyahay xaruntaasi waa been waxa weye niman gorilaayo buuro dul saaran oo hadba buur muxuu ahayday dhulku gobolka bari muxuu ahayday ama degmada qandala waa dhul buuro leeya boosaaso ilaa qandala waxa weye buur baa xirta oo buuraha goliski baa mara buuraha dushooday maxaahayday isdaaraayeen oo hadba maxaahayday karin iyo meel ay ka dhacayeen waxay ahayd inaan meelay isku ursadeen ama awoodooda isugu geysteen maantayna noqotay in la helo inay meel awoodooda maxaahayday mucayin oo la yaqaano in awoodooda isugu geysteen waana tan maanta maxaahayday hawsheedu socoto waa gartay marka haddaan su-aasha ugu dambeysaba ku weydiiyo ma qandalo unbaad rabtaan inaad ka qabsataan mise waxaad rabtaan maxaan ku idhahdaa xididkooda iyo jiritaankooda inaad maaragtay aad aad dhintaan oo wiiqdaan awoodooda waxaan rabnaa inaan awoodooda wiiqno qandala muxuu ahay mikaqabsadkeedu micno ay samaynaysaa mid haddaanu qandala xoreyno oo aan ka soo baxno ama ciidan kaga tagno oo degaan badan oo muxuu ahayde badan bay qandala xakuntaa oo ugu yaraan afar iyo toban sac lix iyo toban sac loo kala socdo degmada gudaheeda aanu kaga tagno de waxaanu qabana ma jirto waxa weeye ciidankooda aanu muxuahaydesinayna haddii eebaysno muxuu ahayday dana badan oo istaraabti ciidameed baa muxuu ahayday haaruun aanu wadanaa kuwaasaana insha allah fuli doonaa
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka bari waa gobolka bari aan idhaahdo yuusuf maxamed wacays dedo oo khadka telefoonka ee meel konton kilomitr u jirta magaalada qandala ugu warramayey waryaheena haaruun macruuf halkaad nagala socotaanna waa v o a washington
maanta waxaa adduunka laga xusayaa maalinta dadka naafada ah oo adduunka oo dhan laga xuseeyey tan iyo sannadkii kii munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta dowladda oo ku nuuxnuuxsaday sida loogu baahan yahay dhaqangelinta sharci ilaaliya xuquuqda dadka naafada ah warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoysti
munaasabadan ayaa waxaa abaabulkeeda iska kaashaday wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka golaha naafada soomaaliyeed iyo hay-ad maraykana oo lagu magacaabo s s g taasoo dowladda federaalka ka taageeraysa sidii loo dhammaystiri lahaa howlaha ku saabsan sharciga naafada munaasabadda ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee haysta xilligan dadka naafada ah waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay guddoomiyaha golaha naafada soomaaliyeed cali cabdulaahi salaad oo sheegay in haddii la hirgeliyo arrimaha la xiriira sharciga naafada ee ay wakhtigani ku howlan yihiin wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo kaashanaysa hay-adda s s g laga samata bixi doono caqabado badan oo haysta naafada soomaaliyeed sharciga ay leeyihiin dadka naafada ah sharcigaasi wuxuu fursad usii doonaa dadka naafada ah in caqabado badan oo haysta ay ka baxaan hadday tahay midda shaqada hadday tahay midda caafimaadka hadday tahay midda waxbarashada hadday tahay midda deegaanka hadday tahay midda mataqaanaa xoriyatul qowlka hadday tahay mataqaanaa i sheegay midda oo ah baristabeshinka oo bulshada iyo go-aamada siyaasadeed waxaan rajaynaynaa haddii la helo sharciga wasaaradda xuquuqul insaanka iyo mashruuca s s g ay isla wadaan annaguna aan qaybta ka nahay haddii ay suurto gasho inuu hirgalo insha allahu tacala waxaan rajaynaya inuu hirgeli doonee waxaan aaminsanahay in caqabadahan haysta ee faraha badan ee aan ugu heeraaran ay naga degi doonaan sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka doctor cabdiqani sheekh cumar ayaa qeexay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay kulamo ku aadan sidii loo samayn lahaa sharciga naafada ay la lahaayeen qaybaha kala duwan ee naafada iminkana ay howshaasi meel wanaagsan marayso olrd waa bilownay waxaa wadnaa talooyin waayo haddaad dib u fiirisid siyaasadii naafada ayaa ansixinteedii oo wasaaradaha qaarkood ay gacanta ku hayeen ayaa runtii waxay keentay dhibaatooyin la xiriira in naafadii ay dhaheen nagalama tashan marka anagu waxaan ka shaqeynayna marka wax naafadu qayb ka yihiin darensayin waxaan inay wax ku leeyihiin aan ka shaqeyno taas waxay keentay in lixda bilood oo dambeeya waa tashi joogta ah aan la yeelinay naafada qaybaheeda kala duwan aan isku fahanay runtii sida loo sameynayo iyo qaabka loo sameynayo ayagana maanta ay ka mid noqonayaan guddiga samaynayo sharcigaas maxaa la yidhahdaa si ayagu maadaama in dadka baahida qabo ay aragtidooda iyo waxay qabaan ka dhex muuqan lahaa sharcigaas sidoo kale waxaan ilaalin doonaa sharciga inuu noqdo mid dadka u dhexeeyo oo la jaan qaadi karo shuruucda caalamiga ah ugu dambayntii wasiirka howlaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya injineer saalax sheekh cusmaan ayaa sheegay inay ku dadaali doonaan in shuruucda dhismaha guryaha iyo wadooyinkaba lagu daro xuquuqda naafadu ay u leeyihiin meelmarinta arrimahaasi annaga iyo s s g waxaan iska kaashanayna inaan samayno standard code yani dhismaha sharciga dhismaha oo guryaha la dhisaayo jidka la dhisaayo shuruucda iyo xuquuqda ay u leeyihiin naafada si ay ku geli lahayn inaan samayno meel fiican loo marayaa way waajib bay nagu tahay annagana waxaa naga go-an in waajibaadkaas aan gudano wax allaala waxaad qabanaysaan inaan fulino ayaa naga go-an tahay sanad waliba maanta oo kale ayaa caalamka laga xusaa maalinta naafada adduunka waxaana maanta munaasabadan laga xusay magaalada muqdisho oo ay ku sugan yihiin naafo aad u fara badan kuwaasoo intooda badani ku naafoobay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay halka ay jiraan kuwo kale oo ay waxyeella ka soo gaartay qaraxyadii muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayay magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena iyadoo sida aad maqlayseenba maanta dunida laga xuseeyo maalinta naafada caalamka ayaa dad ku sugan xaaladda naafanimo ay la kulmaan caqabado noloshooda ku aadan maxamuud khaliif xasan waa nin dhallinyaro ah oo dhinaca lugaha naafo ka ah waxaana uu wariyaha v o eda ee hargeysa cabdixakiim maxamuud shuruuc uga warramay caqabadaha uu nolosha kala kulmo iyo sida uu maareeyo xaaladda runtii maanta ugu horre waxa islaamee naafada soomaaliya meel walba joogaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha naafada runtii aad bay fara badan yihin mana sokoobi karayo naafada dhibaatooyinkaas haddan sii dhex galo kow waxaa ka mid a naafadii oo runtii baaburley matalan dee baaskiiladahan dalcadda iyo niisay kama baxaan sidaa daraaddeed dhib baa halkan naga haystaa noloshii caadiga ahayd ee kale ee bulshada dhexgalkeedii la noolaashaheedii iyo taasi ka warran noloshu taas runtii aad bay u yar adag tahay inkastoo dee horta aan madaxweynaha somaaliya loo mahad celinayo waayo madaxweynaha amase xukuumadda ka sii horraysay waxayna samayn buu noo sameeyey kow naafada dee curyaan walba wasaaradda lagu qoray oo way shaqeeyaan aniga waa shaqeyn kula hadlayo markaa madaxweyne taas aad baa uga mahad celinaya ta kale aan ku dari waxay tahay naafada in loo sameeyo wasaarado u gaara oo waayo tusaaleahaan shaqaad soo carrabaabtay maxaa maxay ka shaqeeyaan shaqooyinka ay qabtaan ay heleen maxaa ka mid ah waxaa ka mida wasaaradihii curyaan walba lagu qoray oo la geeyey ay ka shaqeeyaan sidaa daraaddeed madaxweyne somaliya taa ilaa khayraa siiya waan u ducaynaya insha allah
dee wasaaradaha tilmaantay iyo weliba goobo shaqo goobaha shaqadii waa dabaqyo waa goobo dhaadheer shaqaa la qabanayaa goobo kalaa la tegaya seed u kortaan ma heshaan meela aad martaan ama aad kortaan ama aad xafiisyadii goobihii kale u gaadhaan taa waa ku dhib oo aad iyo aad runtii waxaan iminkan ku dari lahaa in dhulka kaabadahan matalan ganacsatada dhisiisa inay kaabadahan dhaadheer laga daayo wasaaradahana laga daa si waay ninkii curyaanka hadda hadduu matala wasiirka doon ayaa ama hadduu warqad soo saxeexayo u fuuli kara de waay qaar fara badan baaskadii ka tegi karaya iminka haru dadhiyar baana waa gurgura karaya caadi waa koraya ase qaar waxaa jirta dee shaqaalaha u dirsada oo noo soo qabtaa jirta tusaaleahaan hadday meel dheer oo kale tahay oo aad doonaysa inaad korto ama aad wasiiru korto ama aad mas-uul kale u korto ama aad xafiis kale u baahato maxaad yeeshaa tusaaleahaan oo kale ama ay yeelaan naafada kale ku sugan goobaha kale waxay yeelaan shaqaalahan ma ka shaqaynaya u bidirsadaan markaa shaqaalo khayrnaasi iga soo qabtaan wuxuu u baahan yahay iyagu shaqaalaha fasibadan yihin maxamuud markaynu geesta kale eegno dhinaca waxbarashadii iyo weliba tacliintii haddaynu eegno iyada say u helaan ma yihiin qaar dugsiyadii taga maadaama ay shaqooyin iminka helayaan qaarkood inay dugsiyadii tagaan aqoon yeeshaan ama jaamacadihi haa bismillahi raxmaan waxbarashada si fiican bay naafadu barataa waayo dhiman badan baa jaamacada dhameeyey de ooyo iskuullada iyo runtii waa dhinaca qoolna naafadu aad iyo aad waay n dee aqoon iyo weliba shaqo uun maaha laakiinse qofka nolol buu u baahan yahay qoys buu baahan yahay ubad buu baahan yahay xaggii noloshii kale ee bulshada gaar ahaan guurkii oo kale si bulshada dhexgelkeedii iyo dhinacii noloshii xaasilmasalo talowseyta iyadana taa naafada horta midh baa tilmaamayeen ta guurka dhibaatooyin caqabada oo weyn baa ka haysta caqabadaha ka haysta waxaa ka mid a ninkii curyaankaa in la yidhaahdo inanta markay heshiiyaan tusaalahaan uu dee u bandhigu yidhaahda reerkiina waan soo dooranaya ayay inantii dee aabbaheedii hooyad la soo tashanaysaa de waxaa leenaha ama qiyaabaha dhaca ka gurguurina maxaad ku falaysaa macaqabad weedi markaa taa dhib baa naga haysa marka waxaan leeyahay iminka tusaalaad yeeshaan markaa tusaalahaan taasoo kale dee yacni waxaa iminka waxaan garanayaa naafo baryahan dambe nin curyaan oo saaxiibana mustafa la yidhaa ayaaba inan jeclo waa wadaad madarasad buu dhigaa dabadeetana inantii uu leeyahay wuxuu ku yidhi walaal waan kusoo guursanaya aabbaha u sheeg dabadeetana waa loo diiday yacni koobu galo waxaan ku inuu wallaahi birish ka turo xallabaa markaa taa dhib weyn baa ka haysta ilaah ka baqaan baa leeyahay habraan markaa reero mala miya dee waa se maxaa xagga xaasnimo may reer wileeyihiin waxaa jirta marka loo diido kaarta sameeyadda siday u kala maskax badan yihiin waxaa ku horreynaa ma jeceshahaa may u qanacsanta haa dee waayeenna mar qaar baa gabiile iyo boorabi iyo gobollada isla tagaba
arrinkaas maana arrin qaldan oo dhaqankii diinta ba ka soo horjeeda ahayn may diintu ka soo horjeeda haa waayo qofkan curyaanka ah caga looma waayo qofkan oo lagu itixaamay ninka curyaanka ah inantana waa lagu qofka cagaa qaba dee ilaahay baa labada lagu itixaamay waayo qofka curyaanka laguma waayin dee gabagabada haddaan ku weydiiyo maxaad bulshada iyo ummadda usoo jeedinaysaa iyo iyo iyo weliba qaybaha kala duwan ba waxaan usoo jeedinayaa arrinkaas siduu uga baxo waa ta koowaad nimankan magacaali ama culimmada ama ganacsatada wasiir u aha la helo in gabadh curyaamada guursaday saa daraaddeed arrinkaa waa in runtii aad ilaahay ka baqaan waalidkana waalidkan curyaamiinta ilaahay ba ku helay cagana looma waayo markaa islaanta le ninka curyaanka hooye maxaad ku falaysaa dee lugaha miyna soo iibsan waxaa laga yaaba inay saa iyaduna ku dambaysa dee markaa in ilaahay ka baqaan ma kusoo gebagabeyna insha allah kaasi wuxuu ahaa maxamuud khaliif xasan oo nin dhallinyaro ah oo dhinaca lugaha naafa ka ah waxauu magaalada hargeysa ugu warramayey waryahayga cabdixakiim maxamuud shirwac
laba wiil oo soomaali ah ayaa xalay toogasho loogu dilay magaalada stockholm ee caasimadda dalka sweden dadkan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen rasaas ay rideen dad wejiyada soo xidhay jaamac bulle jaamac ayaa dilkan ka waraystay ikraan cali kaar oo ah weriye madax bannaan oo ku sugan sweden
xalay waxay ahayd markii tobankii fidimo ee kow iyo toban daqiiqa dhiman markii uu niman hubaysan oo ay maqaayad qaxwaha laga cabo oo ku jiilay xaafad layihahdo ringibi ay inta galee tacshiyaad ku fureen waxaa goobsi ku dhintay laba wiil oo soomaaliya mid saddexaadna wuu dhaawacmay laakiin qofka saddexaad lama xaqiiji kari lahay hadda mataqaanaa cida uu yahay allaha u naxariisto dadka dhintay sida ay wax u dhaceen oo dadkaa meesha soo galay inay duulaanka ku ahaayeen labadan qof oo dhimatay iyo dhaawaca iyo in weerar guud oo meesha lala beegsanayay uu ahaa ma la kala ogyahay horta ilaa hadda lama sheegin sababta ka dambaysa nimankan weliyada soo xirtay oo xalay meeshaas galay dadkana rasaas huwiye laakiin waxaa la aaminsan yahay keliya in qasdigooda u ahaa in ay rabeen in wax ay dilaan laakiin cidda ay ku raajoogeen qudhooda way lama xaqiijin marka booliskun waxay sheegeen warbixintii ugu dambeysay maantay waxay ahayd in ilaa hadda aan lasoo qaban balse lagu raajoogo oo dadka iyaga ku dhowda ay macluumaadka ka aroorinayaan ay qoloba ugu sheegayso kuwa laku baxsaday inay yihiin iyo kuwa mootar raacay ama baabuur raacay mar marka booliska ku dhowda weli baaritaankaay maaragtay ku ku wargasan yihiin balse war naga sii inta aada og tahay labadan dhallinyaro oo dhintay allaha u naxariistee da-dooda iyo dhallinyaro noocay ahaayeen labadan wiil waxay wararku inoo sheegeen qudheydu aan isku daya xataa in dad badan aan la xiriiro laakiin warkan ka helaya waxay ahaayeen war aada u kooban marka waxay ahaayeen laba wiilo walaalaah oo daad isku xigta ah maqaayadaas la yiraahdo miinta oo ku jiilay ringabe waqooyi galbeed ee caasimada stockholm ayay mataqaanaa fadhiyeen oo qaxwo ku cabayeen marka ilaa hadda cid tilmaami karta mala qudhoodu inay yihiin kooxa wax faldambiyeed ku luqley in kale laakiin kolley waxay ahaayeen rag un markaas meesha fadhiyey oo un saacadoodii dhammaatay oo niman hubaysane ay ay dileen si kastaaba ha ku dilaan aad bay umahadsantahay waa wariyaha v o e jaamac buulle jaamac uu waraysanayey ikraan cali kaar oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka sweden haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaya
mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka oo aad toddobaadkan heese aad u macaan oo weliba qaarkood ay cusub yihiin aad ku dhegaysan doontaan warqadda ugu horraysa ibraahim bal noo soo qab falastiin waxay naga soo gaartay hooyo luula geesood iyo aabbe axmed cusmaan geele iyo carruurtooda iyo umulkhayr axmed cusmaan iyo cusmaan axmed cusmaan iyo milgo axmed cusmaan iyo safiya axmed cusmaan maxamed axmed cusmaan safiya cali saciid iyo carruurteeda iyo amare cali saciid iyo xaaskiisa iyo dhammaanba reer cali saciid iyo carruurtooda iyo waxay yidhaahdeen hooyadood muraayo xasan xuseen deeqa geesood iyo saygeeda sharmaarke iyo caruurtooda iyo sahro geesood iyo odageeda iyo caruurtooda iyo jacfar geesood iyo xaaskiisa iyo caruurtooda idris geesood iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer geesood iyo waxay yidhahdeen hooyadooda xabiibo xasan xuseen waxayna dadkaasi dhammaantood jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan caasho suuban axmed cusmaan geele iyo saygeeda jeylaane xuseen roble oo guurkooda uu ka dhacay magaalada jabuuti waa halkay xasan aadane reer jabuuti baa jacaylkaygu yaalla warqadihii jabuuti aanu ku bilownay warqaddan waxay naga soo gaartay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow ibraahim xasan daandure waaba adiga xuseen barre aadan iyo sahre ciidla nuur ismaaciil xuseen farjar iyo cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo barqad maxamuud kaariye iyo dhammaan asxaabta v o a waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan caasho suuban axmed cismaan geelle iyo jaylaane xuseen rooble oo arooskooda uu ka dhacay magaalada jabuuti toddobaadkii hore waa bishii nofembar afar iyo labaatankeedii isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay tahniya taalamidin ibraahim oo waxaa raacinaya bashiir abikar iyo xaaskiisa hinda cali ganey iyo maryan abikar iyo safiye abikar iyo canab abikar iyo dhammaan iyo dhammaan reer abikar cabdulaahi iyo caruurtooda waxay hambali leeyihiin caasho suuban axmed cismaan geelle iyo jeylaane xuseen rooble isku waara ubad kheyr qabana kala hela ayaanu leenahay carooskaas falistiina waxaa ku kulmay fanaanin waaweyn haye waxaan nasiib u yeelnay inaannu ciyaarray mid ka mid ah dhowr heesood oo fannaanka weyn xasanaan sabatar uu aroos ka qaaday waa heestii midhaale midhaheeda waxaa sameeyey cabdirashiid siyaad laxankana waxaa saaray mustafa kiiko waxaana muusikeeda u garaacay muusikistayaal waaweyn oo uu ka mid yahay daa'uud cali masxaf heestu falastiin waxay leedahay haddii guur micniyo quruxdii lahaa milgiyihii daraac lahaa haye waa kan codka macaan ee xasan aadan samad
mudnaantiini u yimi xuseen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku waran waxaa mudan jeen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku waran
waaw waa mid ka mid ah hadduu annaga haddaa ay sheegna heesaha inay yihiin barnaamijka heeso xul ah oo cusub oo qaarkood horey aanay dadweynuhu u maqan waad mudateen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhda meel ku qoran anu intaasi ku dhaafno heestaasi xasan aadan samatar markana waa warqad kale saaxiibada arooska ku badnaa v o eda ma istire warqadana waxaa ugu horeeya cabdiraxmaan yabrow madaxa laanta afka soomaaliga cabduqaadir maxamed mursal waa waryihii rugcdaaga ahaa ibraahim xasan daandure maxamuud mascade ha iga reebin falastiin axmed iimaan taabid maxamed cabdi maxamed muuse nuur deeq darajo cabdiyare sheekh xasan farxii tahliil sheekh dooniye maxamed faarax talyaani iyo cabdiraxmaan xuseen furre iyo jamaal axmed cismaan dhammaan asxaabtani waxay hambalya leeyihiin waa saaxiib nagu qaaliya faarax maxamed cali faarax bluu iyo malyuun xuseen maxamed oo ku aqalgalay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota isku waara ubad qeyr qabana kala hela ayaanu leenahay waa tahay dhambalkan falastiin waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibo sheekh axmed iyo aabe sheekh cali cabdi maxamuud iyo waxay yidhaahdeen faadumo sheekh xasan iyo canab cabdi maxamed iyo habaryar fartuun sheekh cusmaan iyo ayeeyo ardo sheekh axmed ciise iyo waxay yidhahdeen ayeeyo xaliimo cali dable iyo cali dhuux cilmi maxamed iyo siciid xasan maxamed iyo baashi cali xaashi iyo cabduqaadir siciid dhabancad iyo waxay yidhaahdeen mursal cali cabdi maxamuud iyo cadar xuseen maxamed maxamuud iyo maama xadiyo xirsi maxamuud iyo habaryar biyood nuur faarax iyo hooyo saamiye xasan guraad iyo waxay yidhaahdeen aabe cabdirasaaq cabdulaahi xooshey iyo zamzam cabdirasaaq cabdulaahi iyo ibyan cabdirasaaq cabdulaahi iyo kowthar maxamuud macalin iyo maxamed cabdirasaaq cabdulaahi iyo mustafa cabdirasaaq cabdulaahi iyo siciid cabdirasaaq cabdulaahi iyo anwar cabdirasaaq cabdulaahi iyo qays cabdirasaaq cabdulaahi iyo xuseen cabdirasaaq cabdulaahi iyo ugu dambaysta maxamuud cabdirasaaq cabdulaahi waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan brofesor muxudiin cali cabdi iyo doctoresa ayaan cabdirasaaq cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsamo magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshiid waxaana ay leeyihiin arooskiina isku waara noqda kuwii eebba uu kala siiyo ubad kheyr qabaa aamin ayaa ledha warqadana waxay naga soo gaartay cabdalla sheekh mursal iyo xaaskiisa anise axmed cabdiraxmaan sheekh mursal iyo qadre derbi cumar sheekh mursal iyo xaaskiisa hidaaye iyo cabdilcadiim sheekh mursal iyo xaaskiisa caasho xaashi cabdimaalig sheekh mursal iyo muxubo xaashi iyo nimco ibraahim iyo dhammaan caruurtooda shamso sheekh mursal iyo zahar sheekh mursal iyo ubax sheekh mursal iyo casiise sheekh mursal iyo sucaado sheekh mursal iyo fawsiye sheekh mursal iyo shukriya sheekh mursal dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay tahniyad u dirayaan maxamed cabdallah sheekh mursal iyo qalinjadiisa sahra aadan xasan gabyo oo jimcihii hore ku aqalgalay magaalada rochester ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka isku waara ubad qeyrqabana kala hela ayaanu leenahay aamiin waa tahay waa tahay waa tahay falastiinay dhambaalada way iska soo dabadhacayaan galabta dhambaalkan waxaa uu noogu yimid madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabrow iyo xaaskiisa siciide cali falaax iyo caruurtooda cabduqaadir maxamed mursal waa wariyaha rugcadaaga iyo xaaskiisa iyo caruurtooda maxamuud mascade waa waryaheena v o a minneabolis iyo caruurtiisa iyo doctor maxamed barre axmed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo sacdiye carab iyo odageeda iyo caruurtooda nasro carab iyo caruurteeda dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah ayaa waxa ay hambalyo kal iyo laaba u dirayaan maxamed cabdalla sheekh mursal iyo qalanjadiisa zahre aadan xasan gebyow oo jimcihii ku aqalgalay magaalada rochester ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo ay leeyihiin arooskiina aamiin kala kulma guurkiina farxad iyo reenreen ee banaheeda kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaa leenahay warqadana waa tahniyad waxay naga soo gaartay cabdirasaaq indho jacaal iyo xasan maxamed absuge iyo geelle axmed iyo cabdulaahi qorshe iyo cabdulaahi yariisow caydiruus cabdi xasan iyo cabdulaahi balwaan iyo cumar kiyow mahad istiila cabdiqaadir idris iyo maxamed abubakar xasan iyo cabdikariim mursal faarax iyo xasan kaafi maxamed shiro baadi iyo maxamed heybe cabdifataax sablaale iyo maxamed xuseen tuuraq iyo ammaan cadde iyo mullah cabdulxakiim iyo wariyaasha ku kala sugan dalka koonfur afrika gaar ahaan magaalada cape town waxay hambalyo dhalasho u direen wariye cabdirasaaq yuusuf cabdalla iyo nasteexa bashiir oo wiil ugu dhashay magaalo xeebeedka cape town taariikhdu markay ahayd waa bishii hore labayo tobankeedii wiilkaasi waxaa loo bixiyey muxsin cabdirasaaq iyo yuusuf cabdalla waxayna leeyihiin soo barbaar muxsin noqonkii dalkiisa diintiisa anfaca aamiin aamiin aamiin sida ayrageel baan kuu ololayaayey sida uba la dhalay baan kugu uurfiyoobe sida ololashday baan ildheer kaa arkaayo sida ubax la beeraa indhuhu kugu farxaano sidaa aayaddiinaan afka kugu hayaaye ima ogida waxaan ahay ilixun lama tusaane ima ogida waxaan ahay samo ruux la uumo Haye.
waa codka macaan ee fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbiye heestii ayaan dhalad waxaan leenahay saaxiibkan faarax maxamed cali faarax duuy marin xuseen raaxaysta iyo dhammaan inta loo
ima ogide waxaan ahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaan ahay ilaahay u samiro ima ogide waxaan ahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaan ahay ilaahay u samiro waxaan uur habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir habena maarku wacaya ifkana waxaan u soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani sida ay raageel baan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloolashidayban ildheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaay adiguna aqoonso ilidhow daaga ugow sida ayrageel baan ku oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho ardaaga ubo
dhambaalkan wuxuu ku bilow doonaa islaamayna dhammaan shaqaalaha lanta af soomaaliga v o a gaar ahaan hambalyada heesaha waannu idinka guddoonnay waxaana aan aha buu yidhi ibraahim xaaji maxamed nuux oo loo yaqaano erdogan waxaan joogaa buu yidhi sacuudi arabiya waxaan jeclahay inaan hambalyo u diro walaalkay saaxiibkayga qaaliga ah cabdulaahi axmed salaad iyo dumaashide buu yidhi sabriin cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay deegaanka buurweyn gobolka hiiraan waxaana uu leeyahay ducada idinka le waaye waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii ay bashbashi barwaaqo kala kulmaan eebana uu kala siiyo ubad qayrqaba warqadan waxaa naga soo gaartay injineer khaalid xaaji muuse dagaal iyo cali xaaji muuse dagaal maxamuud xaaji muuse dagaal iyo cabdi xaaji muuse dagaal iyo caasho xaaji muuse dagaal sahre xaaji muuse dagaal iyo aamine xaaji muuse dagaal iyo seynab xaaji muuse dagaal iyo ida qaali dagaal cali eedo yusur dagaal cali iyo maxamed ibraahim dagaal cali iyo xaaskiisa sucaad cabdulaahi wedh iyo waxay hambalyo dhalasho farxadle u dirayaan xaaji axmed xaaji muuse dagaal iyo marwadiisa qaaliga ah muna ciise daahir oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey mascuud xaaji axmed xaaji muuse dagaal waxa ay leeyihiin isku waara noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay waa tahay xaggii heesaha ayaan falastiinaya markana dib ugu noqonaynaa geenyadii bureeqaay wacadkii habeenayn waa boog jacaylkuye hadabqan bilicdu waa ani basarkuna waa adi ballankuna waa kii runta ahaa boqol ugu filroonoo wacad kii habeeneen waa boog jacaylkuya ha damqin mayadaa u bala ee ha damqin waa codadka macaan ee faarax guuleed samatar iyo khadiijo qalanjo
sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay balla xardhaney bilanti maqade sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay balla xardhaney bilanti maqade biligu waa adiga farkhadu waa aniga biligu waa adiga farkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay biligu waa adiga farkhadu waa aniga biligu waa adiga farkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn waboog jacaylkuye hadamqin mayayda ubelaye hadamqin geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn waboog jacaylkuye hadamqin mayayda ubelaye hadamqin bersamaaday helay buuritidaanood oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege irko berisamaaday helay buuritidaanood oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay hooyadii bureeqay wacadkii habeenayna wabog jacaylkuye hadamqin mayayda ubelaye hadamqin geeyadii bureeqay wacadkii habeenayna wabog jacaylkuye hadamqin mayayda ubelaye hadamqin
falastiin ay heestaa waxay ka mid ahayd heesii dadku ay aada u jeclaayeen welina ay xusuusanayaan marka sidaan oo kale ay u dhegaystaan aan u gudubno dhankii dhambaalada waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray salaad tifow arka iyo xasan salaad xasan xasan laki iyo ismaaciil saxafi iyo shukri cabdi axmed shamsulcayn iyo waxay yidhaahdeen sucdi cabdi axmed sucaade hibo iyo sacdiyo cabdulqaadir cusmaan siman iyo ubax tifow xasan umu amiin fahmo muxudiin axmed filsan iyo macalin ase tifow hodan muxudiin axmed horusocod dhammaantoodna waxa ay ku nool yihiin dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambalyo kale iyo laaba gaarsiiyaan qadar xuseen axmed iyo waxay yidhahdeen maryamo cabduqaadir ibraahim oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaasi waxaan leenahay aamiin noqda kuwa isku waara oo arooskooda kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad qayr qabta ibraahino wariyaasha iyo waxaa moodaa fanaaniintiina iska daba wareegayaan oo ay meelo badan warqadaha aanu hayno ay ku wada jiraan sideeda kalena ayba isku dhex qasa yihiin mararka qaar marka waxaan soo xasuustay marka ugu horreyso aabbahay dhahay idaacadan ka shaqa bilaaba hal wuxuu weydiye waxay ahayd maandhay ma heesaysaa haye hees iyo war iyo waxoo dhan waa isku daraa ma dhino mayaan dhaha aaba ma heesaay laakiin waa hadla warqadan waa tahniyad waxay naga soo gaartay xasan aadan sabatir waa fanaankii weynaa iyo xaaskiisa iyo abwaan mustafa kiko iyo xaaskiisa iyo abwaan ismaaciil cabdi jiheeye iyo xaaskiisa abwaan cabdirashiid siyaad iyo xaaskiisa iyo abwaan cali seeniye iyo daa'uud cali masxaf iyo muusikiistaha weyn aalta waa muusikiistaha da'da yar cabdiyare dhammaan shaqaalaha shirikada o g f group g s k group dhammaan shaqaalaha s b i factory dhammaan shaqaalaha d h l intaba saldhigeedu uu yahay magaalada hargeysa iyo weliba jabuuti meel kastoo kala duwan oo ay caalamka ka joogaan asxaabtaasi waxay tahniyad iyo bogaadinba u dirayaan caasho suuban axmed cismaan geelle iyo jaylaani xuseen rooble oo arooskooda uu ka dhacay magaalada jabuuti toddobaadkii hore nofembar afar labaatankeedii isku waara ubad qeyrqabana kala hela ayaanu leenahay arooska iyo aroosadda markana waxaan u soo qabananaa dhegeystayaasheenna heesta lantaaliya qalad ku hadli maayee quruxduu ilaahay ku qubay dushaada maankayga qaadee dhan kastoon u qaadaba qiiray geliso qalbi doja weeyaan sow geysi qowloo xil qaadi karo oo qabyo tira naftayda qeyrkay kamaan helin waa qayb nasiib ku ye qaayihiisa nuurka leh iyo qaabka nolosha qalbiga ku diirsada dhan kastoon u qaadaba qiiru igeliye qaadirkay haddaaye laab qaboojo weeyaan caasha suuban iyo jaylaan waxaan leenahay nagula raaxaysta iyo dhammaan inta kale ee u dabaaldegaysa arooskooda iyo dhalashadoodaa waana codadkii macaanaha ee dalmaryare iyo fanaanada deeqa ahmed
dadkii deeqa axmed iyo dalmareera ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa falastiin haye warqaddan waxay naga soo gaartay warsamo sheekh cabdi oo loo yaqaana daacad iyo xaaskiisa cabdulaahi sheekh cabdi iyo xasan sheekh cabdi iyo rashiid sheekh cabdi iyo maxamed faarax fiiqow iyo cabdalla faarax fiiqow iyo cabdirasaaq faarax fiiqow iyo maryan xuseen fiiqow iyo fartuun yuusuf fiiqow iyo sacdiye yuusuf fiiqow racwi salaad muuse iyo maxamed amiin salaad muuse iyo adeer yuusuf talyaani iyo hooye sagal abuukar iimaan dadkaasoo kala jooga south africa soomaaliya sacuudiga waxay hambalyo u dirayaan nuur ibraahim fiiqow iyo gaclisadiisa faa'ise maxamed oo gabar ugu dhalatay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaana loo bixiyey sagal nuur waxaanu leenahay soo barbaar sagal noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed ibraahim cali hooyo xabiibo cali cusmaan iyo yaasiin maxamed ibraahim iyo wuxuu yidhahdeen aanise maxamuud ah cumar iyo sumaye yaasiin maxamed iyo dhammaanba reer maxamed ibraahim iyo eedooyin nafiiso fahmo cabdi cabdifataax cabdi cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen habaryar xaliimo iyo habaryar khaliijo iyo dhammaanba asxaabta iyo ehelka waxayna jecel yihiin inay hambali u diraan isla markaasna heestan la dhegeystaan hooyo faadumo maxamed ibraahim iyo waxay yidhahdeen aabe nuur xasan oo dhowaantan gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana loo bixiyey gabadhaasi najax nuur xasan waxayna leeyihiin najax soo weynow oo soo barbaar noqo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda manfacda aamin ayaa leenahay warqadan waxaa lagu soo bilaabay aqal galwacan waxay naga soo gaartay hooye zahre cali iyo xasan caraale cabdi iyo xaawo caraale cabdi iyo aamine caraale cabdi iyo hidaaye cali diini xaawo maxamed sabriye iyo raxmo cabdulaahi maxamuud iyo dhammaan reer caraale cabdi iyo dhammaan reer ciise cali raage waxay si wada jira hambalyo ugu dirayaan arooskii aroosada cabdi caraale cabdi iyo aroosada ayaan maxamed axmed oo dhowaan ku aqalgala degmada wadajir ee magaalada muqdisho isku waara ubad kheyr qabana kala hela ayaanu leenahay xaggii heesaha falastiin maxaa dhegeystayaashan usoo qabanayna
rajadayda haddaan helay waa rayste riyadayda rabbaa runka soo yeele rag adoo kale maan helaaye heesihii banaadirigaad buqaadaysaa riwaayada banaadiriga inaad jilidooda ka qayb gashay ahayd rabaaye amba waa ku rabaaye riixaantii jannadaad ii tahee iyo roob raxmadiisa lagu raaxaystee ruuxey adaas ku raacee soor ii keen ruuney ralliyaan ahay ee leedahay weliba ma ka heshe goosaan ii keen ya heestaasi waxaa ku luuqeynaya iqra yarey iyo fanaanka iidle yare waxaana hore ugu luuqeeyay fanaanada luul jeylaani cali iyo axmed shariif xasan kilar heestaasi ayaana gabagabo u ahayd guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha intaan dib dambe ugu kulmi doonana waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
rajadayda haddaan hele waa reyste riyaday rabbi arunka soo yeele ragadoo kale maan helaaye rajadayda haddaan hele waa reyste riyaday rabbi arunka soo yeele ragadoo kale maan helaaye
waayahay dhegeystayaal heestaas waxaa u dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha oo isna u dambeeyey idaacaddiyadii galabnimo inta haddii la idhahdo toddobada fiidkaanu caawa dib u kulmi doono mar kale waa anigoo ah maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada viyodnla sidaas iyo galabnimo wanaagsan
riixaanta jannaadaad ii tahaye ii roob raxmadiis lagu raaxaystee ruuxee adigaas ku raacaye riixaanta jannaadaad ii tahaye ii roob raxmadiis lagu raaxaystee ruuxee adigaas